walaal warkaasi xalay buu dhacay magaalada warjaale ayaa shan weriye oo reer somalilan ah oo ka howlgala telefishinada somalilan ciidamada liyi booliisku ay ka kaxaysteen iyaga oo mu'aamarad u dhigay islamarkaana u adeegsaday sarkaal dhinaca etoobiyaanka mas-uulka ah degmada haysta dabadeedna inamad intuu kaxeeyey buu ciidamada liyi booliiska u gacan geliyey warjaale jigjigo ayaa xalay la geeyey shantii weriyada afar ka mida saakaa la soo daayay sida maamulka gobolka ay noo xaqiijiyeen markii hore markii dambe soo gaadhina runtii aan anaguba la xidhiidhnay mid ka mida oo ah mukhtaar nuux oo ka shaqeeya telefishinka home cable t v bay nimankii la hadheen xalayna inamada si gaara uga soocdeen oo meel gaara geysteen ilaa hadda xaaladda weriyaha mukhtaar meel ay ku sugan tahay lama garanayo waxaan u aragnaa un in qafaadashada lagu sameeyey ay tahay de mid sharci darra oo runtii haddii de wax laga tabanayo ay ahayd in dee maamulka somalilan ama xukuumadda somaliland de ay kala xidhiidhaan maadaama wada shaqeyn ay leeyihiin maamulka kilinka shanaad iyo dowladda federaalka etoobiya markaa nimankaa la qafaasho xalay sidii buu ku maqan yahay weriyahaasi afartii kalena way soo nabad noqdeen haddaad bal halkaa noo yar fasirtid maxaa loogu yeedhay marka hore weriyaashan oo kalifay inay galaan dhinaca wajaale ee dhinaca etoobiya walaal si aad la socoto magaalada wajaale way kala qaybsantaha xuduudka ayaa kala qaybiya dhinaca soko waa somalilan dhinaca shishana waxa weeyaan kilinka shanaad marka dadku way isku socdaan wariyayaashu inta badan inkastay adag tahay in iyagoo qaladku adeegsata ay ka tallaabaan haddana maadaama dadka deegaanku ay isku dad ehela yihiin oo dee isku qoysa way u kala socdaan marka qoyska xagga shee kasoo jeeda mid kamida mas-uuliyiinta dee maamula baa inamada u yeedhay oo ay dee wada hadleen oo si ugu yeedhaba u yeedhay den markii ay u tageen ay wada fadhiisteen ayaa ciidamada liyu booliisku halkaa ka qaadeen nimankaasi isla markiiba magacyadoodiiyo meel ay ka shaqeeyeen bay weydiiyeen si gaara waxay uxusheen ninkaa oo gaari gaara ay ku qaateen afarta kalena gaari kale ay kaga daba qaadeen waxay geeyeen tujiya sida ay markaa weriyaasha intii soo badbaadeen oo sheegeen hudhaal baa la dejiyey afartoodii inankaa kale meel la geeyey lama garanayo saacadda markii lasoo diinay waxaa lagu yidhi mukhtaar weydii ka horreeya wajaaluu joogaayo orda iska taga markay yidhahdeen hana raacana waxaa lasoo raaciyay askaro saasaa wajaalo lagu keenay mid wuxuu lagu soo kaxeeyey marka maxaa mukhtaar loo haystaa bay idiin sheegeen ama waxa gaar isaga loogu xushay ilaa hadda wax xoga maka haysa wararka isa soo taraya waxay sheegayaan iminka telefishinkii home cable t v shalay hawadu ka maqan yahay wariyahaasina home cable buu ka shaqeeyaa waxaa jirta malaha beegsi gaara oo maamulka xilika shanaad telefishinkaasi iyo maamulkiisa wariyaashiisa ku hayo ilaa hadda ma cadda ujeedada dhabta ah laakiin sidaan wararka ku hayno orjaahan maadaama ururka suxufiyiinta uu matalo suxufiyiinta iyo hay-adaha warbaahinta waxaa caddayma loo hayaa in telefishinka xataa qoraalkii ay kaga saareen hawada ee shirkadda isgaarsiintaasi maamusha ee dibadda ay u direen oo caddeynaysa in maamulku codsaday kilinka shanaad in hawada laga saaro telefishinka marka marka la isku geeyo weriyaha home cable t v lala hadhay iyo qoraalka ay hawada kaga saareen waxay u aragnaa sooljahan in dee dowladda etoobiya gaar ahaan maamulka kilinka shanaad colaad iyo dee xafiiltan somalilan inta badan ay kusoo dabaasho mandaqada nabad ay iyagu gujoogijeynayaan doonayaan inay xaaladda u dhigaan cadaawad aan xilligan somalilan aanay diyaar u ahayn telefishinka kale muxuu baahiyey oo sababay in dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay hawada ka saaraan maxaa idinka aada dareensan tihiin oo aada leedahay waxyaabahaas oo kalea ka mid a qowmiyadda somalilan degan dhinaca kale etoobiana way degan tahay qowmiyado kaleo soomaaliyana way degan tahay marka waxaynu ognahay inay soo noqnoqdeen meel ka dhacyo ka dhacay deegaankaasi dhinaca etoobiya ee soomaalidu ay degto taas baa jirtay maalmahan saa la socotayba in dad lagu laayay gaashaamo iyo deegaamadaasi marka kolley warbaahintu dee dhacdooyinka somalilan gudaheeda ka dhacaya kuwa mandaqada ka dhacaba way daneeyaan oo waxbay ka baahiyaan waana wax caadiya oo dee adiga adimika adigoo maraykan jooga hargeysa iga wareysanaya waxaa ka taagan marka arrimaha ay ka warameen ay ka hadleen awgeed un baan u aragnaa in dee ficilka iyo cadaawadda intaaleg dowladda etoobiya ay ugu qaaday warbaahinta somalilan ma la xidhiidheen idinku cid ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ama dowladda etoobiya ama qunsuliyadda guud ee etoobiya ku leedahay magaalada hargeysa oo kale kolle aniga xukuumadda somalilan baan la xidhiidhnay maadaama oo dee aanay awood u lahayn aan kula xidhiidhno maadaama oy dowlada somalilan ka jirta isla markaana wada shaqayn leeyihiin saaka markii kiiska wariyaasha la soo celinayay waxaan la xidhiidhay barasaab ku-xigeenka gobolka gabiley kaas oo ku sugnaa markaa xuduudka islamarkaana loo sheegay inay dawladda ama maamulka kimidka shanaad la hadleen markaa wuu jiraa dhaqdhaqaaq iyo de arrimo arrintaa wax lagaga qabanayo oo xukuumadda somalilandna kollay milkiilaha ama maamulka howlkeeda way u gudbiyeen annaguna maanta war-saxaafiyada aanu kusoo saarnay qoraal ah waxaanu kaga dalbanay xukuumadda somaliland inay dee tallaabo ka qaado ficiladaasi dee aan ahayn maanta kuwo looga baahnaa in maamulka kilinka shanaad ilaa heerka ay gaarsiiyaan